dowladda soomaaliya iyo tan ethoobiya ayaa maanta si rasmi ah gudaha magaalada muqdisho waxay ugu kala saxiixdeen heshiis ganacsi kaasi oo ku khotoma kor uqaadista xiriirka ganacsi ee labada dal warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi qoyste munaasabad kooban oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka socda labada dal iyo ganacsato soomaaliyeed ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaana ugu horeyn ka hadlay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda cabdulaahi bidhaan warsame oo tallaabadan ku macneeyey mid suuragelinaysa in suuq caalami ah loo helo kalluunka soomaaliyeed waa og tihiin marxalado badan buu kalluunka soo maraa marxaladaha uu soo maray oo dhan waa in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo kalluun caafimaad qaba oo dhowran inuu inaga gudbo qabowgiisiile sistamkiisiile nidaamkiisiile ilaa marka laga dhoofinayo waxaan gaari doonaa in intan wax ka badan la qaado maanta bilow bay ahayd haddii hawshan ay sidan ku najaxdana waxaad arki doontaan wadamo badan oo kalluunkeenna u baahi qaba oo aaminsanaa inaan meel kale loo dhoofin karin ama nidaamka lagu dhoofiya aynaan lahayn inay inoo soo doontaan dhammaan waa idin wada salaamayaa waxaan mar kale salaamayaa wasiir duraan oo nagu soo dhaweeyey erboodka oo runtii hawshaan qayb weyn ka qaatay wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada duraan axmed faarax oo madasha ka hadlay ayaa isaguna ganacsatada ku booriyey inay kaalin ka qaataan sidii ay ula tacaamuli lahaayeen dalalka gobolka ku yaala dadka soomaaliyeed oo halkan jooga ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan ama kalluun ahaata ama waxyaaba kala duwan ahaata inay bilaabato maanta oo lagu bilaabay kalluunkii in lagu bedelo waxay leetahay dadka walaalaha dariska waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo xisbweydaarsi fara badan shacabku inuu isdhex galo ganacsiguna inuu isdhex galo markii ay dadku la rabo in ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo derisnimadooda in la arko waxaan rabnaa inay ayagu xisweydaarsadaan waxaa laga yaabaa soomaaliya inay leedahay khayraad fara badan leedahay etoobiya khayraad kale ay leedahay marka labadaas khayraad in la isweydaarsado oo meel kasta meeshu ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka koforgarayn karto ama ay ka dabooli karto marka hadday ahaan lahayd maanta kalluun baa la bilaabay waxaan rabnaa khudaarta fara badan waddankuu leeyahay soomaaliya khudaar fara badan oo wanaagsan bay leedahay in halkaas la geeyo hadday ahaan lahayd milixda hadday ahaan lahayd marka ganacsatada kalena inay ku daydaan oo tan ogaadaan dhinaca kale safiirka etoobiya u fadhiya soomaaliya cabdifataax cabdulaahi xasan ayaa carabka ku dhuftay in xiriirka ganacsi ee labada dal uu soo kobcayay muddooyinkii ugu dambeeyey isagoo heshiiskanna ku tilmaamay mid bilow ah runtii maanta waxa weeyaan maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin ku suntanaan doonta xidhiirhka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada wadan ee etoobiya iyo soomaaliya sidaad dhammaantiin ka warqabtiin xiliyadii dambe waxaa mar marka dambaysa kobcayey xidhiirhka ganacsi ee labada wadan ee etoobiya iyo soomaaliya iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay samaynayaan ganacsatada waxaan maanta markii ugu horeysay taarikhda dahafurnay ganacsi waxyaabaha khayraadka badda ah taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in xidhiirka dhanka ganacsiga lasii xoojiyo lasii kobciyo waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balansiga labada dal uuna isu dhigmaynin marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bilo wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadkao dhan ay ku liibaanaan heshiiskan ganacsi ee dalalka soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxaa dahafur looga dhigay in maanta garoonka diyaaradaha ee muqdisho laga dhoofiyo kalluunkii ugu horreeyey kaasoo lagu daabulay laba ka mida diyaaradaha etoobiya airline oo muqdisho keenay shixnado qaadka etoobiya ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho